faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونأسن رجستيال واحد كسو دواتان ورك دورنمو صاحبتنا رجسن يو ما انت قد بدأت مغري دونتاني وها وقدرون ciidamada midooda afrika amisom oo qarax khasaare geystay lagula egtay gobolka jubbada hoose wasaaradda waxbarashada hiidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya oo amaro duldhigtay daladaha waxbarashada ka dira gudaha waddanka soomaaliya dowladda waddanka uganda oo ciidamo cusub u soo dirtay waddanka soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya oo dhaqdhaqayo ka wada gobolka jubbada hoose duqa magaalada muqdisho oo amar gul dhigay guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay shareeyo ay diideen maamulada jubbaland iyo puntland qodobadaasi wuxuu nagu soo kordhay intaa war ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonnaa ay kor ugu diyaargaroobaa faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waa duhurnimo jimcaha taariikhday ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha labaad febraayo labada kun iyo labaatanka qodobadaas oo idinla maanta waxaa la diyaaraa mahad nuure axmed mahadsanid maxamed aadan karaama mar kale jimco wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadeed maqasheen faahfaahintooda oo dhammaystiran faahfaahimo dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada amisom oo lagula eegtay qaraxa khasaare geysta gobolka shabeellada dhexe wararka idaacadda raadiyo cadaada ay ka helayso deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inay ciidamada amisom midowda afrika qarax miino lagula eegtay waxaana qaraxaasi faahfaahimo kala duwan ee kasoo baxay uu sheegaya inuu khasaaro ay gaareen ciidamada ciidamo ka tirsan amisom gaar ahaana kuwa burundi oo ka baxay degmada mahadaya ee gobolka shabeellada dhexe kuna sii jeeday degmada burane oo lagala eegtay qaraxa miinada ayaa waxay ku socdaalayeen waddada dheer ee laamiga dadka deegaanka ayaa waxay sheegaya inay maqleen qaraxa joogtiisa oo ciidamada kolonyada ah ee lala eegtay ilaa iyo hadda ma jirto inta la xaqiijiyo waxaa ku dhimatay qaraxaasi afar qof sida ay sheegeen dadka deegaanka walow ise weli ka soo bixin warcad ciidamada amisom ee lala eegtay qaraxaasi wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa amaro cusub ee ku socda daladaha waxbarashada ee ka jira dalka soo saartay maxamed aadan karaama ayaa faahfaahinaya warkan
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay soo saartay amaro ku socda daladaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalkaasi oo la doonayo inay ku dhaqmaan qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilligani wixii ka dambeeya ay soo saari doonaan nidaamka waxbarashada oo ay guud ahaan dugsiyada dalka xogta kusoo gudbi doonaan online database sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inuu joojisay in dugsiga laga soo qaado warqado ama foomam arday leeyahay oo sannadihii tegay la soo isticmaalay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay la socodsiinaysaa dhammaan bahda waxbarashada oo ay ugu horeeyaan dalada waxbarashada maamul goboleedyada iyo dugsiyada waxbarashada dalka in wasaaraddu soo saartay nidaamka waxbarashada ay guud ahaan dugsiyada dalka xogta kusoo gudbinayaan online database sidoo kale nidaamka ayaa waxay ka wada shaqeyn doonaan bahda waxbarashada guud ahaan wasaaradu guud ahaan waxay joojisay in dugsiga laga soo qaado warqado ama foom arday leeyahay oo sannadihii tegay la isticmaali jiray wasaaraddu daladaha waxay ka sugaysaa tegis ama liis arday oo shaabadaysan oo dugsi dugsi ku xiran waxaa nidaamkani lagu bilaabay gobolka banaadir oo ilaa iyo hadda boqolkiiba toddobaatan iyo shan dugsiyada si wanaagsan uga socdaan shaqada fiiro gaar ah ma jiri doono hal arday iyo hal dugsi oo ka maqnaan doono nidaamkani cusub keliya dugsiyada ayaa kala horeyn doono maxsanid karaama ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland oo iskaashanaya ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya waxa ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose siduu ku faahfaahinayo haashim cumar xasan
ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ay wehelinayaan kuwa daraawiishta jubbaland ayaa waxa ay howlgal kula wareegeen deegaano duleedka ka ah degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay maalin ka hor sheegeen in howlgalkaas ay dhowr tuulo kula wareegeen sidoo kalena ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan degmada jamaame taliyaha guutada koob iyo tobnaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare maxamed xasan bedel ayaa sheegay in howlgalkaas ay intiisa badan guulo waaweyn ka gaareen islamarkaana ay sii wadi doonaan isaga oo la hadla taliyaha warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in qorshahoodu uu yahay in al-shabaab ay ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobollada jubbooyinka wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay wadaan howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan kuwaas oo halkaasi si weyn looga dareemayo
wuu mahadsan yahay haashim cumar xasan duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa amaro culus duldhigay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir mar kale haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya shirka maamulada degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kaas oo uu shir gidoominaya gidoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar fileesh shirka ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta amniga magaalada nadaafadda iyo kordhinta dakhliga iyo sidii gidoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir u fulin lahaayeen amarkii ku saabsanaa in wadooyinka laga aruuriyo xoolaha awaamiirta duqa magaalada ee ku salaysan ee furitaanka wadooyinkaasi ee dardargelinta howlihii socotay ee ku salaysnayd arrimaha baadiqabadka ee xoolihii magaalada loogu safeynayay iyadoona ee xarunta baadiqabadka la geeyey xoolo kor u dhaafaya ilaa iyo laba boqol ee kuwaasoo ganaaxyo ay ku dhaceen islamarkaana hadda ay weli ay sii socdaan qorshihii magaaladan loogu safeyn lahaa ee xoolaha si bilicda magaalada iyo nadaafadaba ee loo soo celiyey islamarkaana magaaladan ay la mid noqon lahayd caasimadaha magaalada kale ee dunida afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo akhriyay qodobadii ka soo baxa shirkaas ayaa sheegay in sidoo kale guddoomiyaasha la amray inay wax ka qabtaan dadka guryaha ka dhisanaya waddooyinka dhexdooda islamarkaana ay sameeyaan howlgallo burburin ah ee fulinta ee abaamiir iyo qorshe ku salaysan ee wax ka qabashada ee guryaha iyagu sida sharci darrada ah ee loogu dhex dhistay ee waddooyinka dhexdooda iyo dadka samaystay ee dhulbalaarsiga iyadoo duqa magaalada muqdishona uu faray ee guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir in ay furaan ee waddooyinkaasi sida sharci darrada ah loo dhistay iyo guryahaasi iyagu sameeyey ee dhulbalaarsiga haddana ay degmooyin fara badan ka socdaan
madaxweynihii hore ee maamulkii khaatuma cali kaliif galeedh ayaa waxa ugu baaqay maamulka somalilan inay aqbalaan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan oo sheegay inay somalilan ay dano badan ugu xihan yihiin heesh waa maxamed aadan karaama ayaa faahfaahinaya warkan
madaxweynihii maamulka khaatume state cali khaliif galeer ayaa ka hadlay sida ay muhiim ugu tahay maamulka somalilan inay la hadasho dowladda dhexe ee soomaaliya isaga uu sheegay in laga xeelad badan yahay somalilan cali khaliif galeer ayaa tilmaamay in qasab ay ku tahay maamulka somalilan wadahadalka dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uuna tilmaamay inaysan mana ku dhisnayn in bannaanka laga qayliyo sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale waxa uu sheegay in etoobiya iyo imaaraadka carabta ay la soo baxeen istiraatiijiyad ay ku doonayaan inay ku dhaqaan geeska afrika sidaasi daraaddeedna looga baahan yahay maamulka somalilan in ay si degan uga fekeraan qorshahaasi ama jeclaada ama ha jeclaaneen wax qasab bay inagu tahay soomaaliya inaynu wada hadalla u yeelano laakiin markaa dowladda inaan istaago yaan ka goodgoodinayaa waa cadhaysina in war maaha taas war hadda waxay u eg tahay imaaraadka iyo etoobiya istraatiji ay wada leeyihiin inay rabaan geeska africa inay ku dhaqaan warba intaynu soomaalida isriixriixaynay ama etoobiya marna anwaanwaacadageynoo koowaad marna loo kala dhowaaynayay waraya arrintu maanta meeshay maraysaa istraatijiga imaaraadka particularly abugadi iyo etoobiya ay wadaan war kama gelgelan karno hohaanaysuma afriya karno arrintaasu taa u baahan tahay war sugan sugan inaynu haynayn u baahannahay yaa inoo kii siyaasadeeda yay inoo ehela yaa inoo hoyanayo yaynu arrinteena u dhiibanayno bahasha hadday noqoto innata unbaa halka isu muuqanno o isxabiibinayno oo inaga fiican inuma jirto war waa laynaga fiican yahay war waxaan laynaga fiican yahay waa laynaga awood badan yahay waa laynaga xeelo badan yahay waa laynaga dhaqaalo badan yahay wadani hardhow marleyaakuaa somalilan mandhooyin waxay ganacsantahay way xalaaminsan tihiin war hadda muddo laba sano ku dhiiraan hargeysa jooga taad ku jabi lahaydeen jarteediimaan aweydiin diga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ansixiyey sharciga doorashooyinka dalka kadib markii xalay uu soo xiriyey kalfadhigii lixaad ee xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay sharciyada batroolka ay ka soo horjeesteen maamulada puntland iyo jubbaland meelmarintiisa haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya warkan
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka hadla sharciga doorashooyinka iyo kan batroolka oo ay ansixiyeen baarlamaanka labada aqal sidoo kalena uu saxiixay kaas oo ay horey u qaadaceen maamulada jubbaland iyo puntland waxa uu sheegay madaxweynaha in sharciga batroolka uu ka soo bilowday heshiiskii shirkii magaalada baydhabo ee looga hadlay arrimaha qaybsiga kheyraadka dalka islamarkaana uu yahay mid ay ku wada heshiiyeen dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada
baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey laxaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo siddeedaad iyo kuwii ka horreeyey waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aada hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax hore loo waayey oo dib loo dhigay waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah dowladnimo sideeda waa iska crisis oo waxa weeye wax la maanaj gareeyo hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa shan iyo toban iyo labaatan milyan dad gaaraye oo weliba xaalad adag soo maray oo soddon sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana dee soomaalidana waa u samaysanahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo murmi waa u samaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqdan yahay waa u samaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay waxaad arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la-aantood deganaanshahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqayn la-aantoodana wixii la qabtay lama qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo la xidhiira doorashada iyo sharciga doorashooyinka waxa uuna sheegay in ay ka wada tashadeen dowladda iyo dowlad goboleedyada islamarkaana ay ku heshiiyeen inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah waa waad aragtaan in dib laydikuu soo celiyey awooddiinnii in gacanta laidii soo geliyey in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigaan caawa halka ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awooddiinna aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shaksiga aad doonaysaan khaasatan dhallinyarada la yidhaahdo boqolkiiba labaatan iyo shan oo mustaqbalka iska leh oo qaarkood aaminsan inuu wakhti badan ka lumay hadda awoodda gacanteeda kugu jirtaa waxaa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay hashim cumar xasan xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan ayaa waxay kulan deg dega ka yeesheen xaaladaha waa deegaanada maamulka somalilan eedeyna u jeediyay madaxweynaha talada haya ee maamulkaasi maxamed aadan karama ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxid injineer fasal cali waraabe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meeshii ugu xumeed ay marayso xaaladda maamulka somalilan islamarkaana ay kulan ka yeelan doonaan xisbiyada mucaaradka ee somalilan isaga oo ka hadlaya xaaladda maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in somalilan ay marayso marxalad aan weli laga filaynin in somalilan ay tegi doonto taasi oo uu sheegay in welwelgelinayso xisbiyada iyo shacabka maamulka somalilan dhinaca kalena waxa uu sheegay in labada xisbi siyaasadeed ee mucaaradka ee ka jira maamulka somalilan ay yeelanayaan kulan deg deg ah oo dhacaya maalinta sabtida ah ee soo socota isagoo intaasi kusii daray inay go'aan ka soo saari doonaan qorshahooda xaaladda maamulka somalilan
wuu mahadsan yahay maxamed aadan karaama duhurnimadan warkii aad ka dhagaysanaysoen karaama soo saara anigoo mahad nuure axmedan in la socodsiinaya haashimnow farsameynaya raadiyo cadaado inta ayaana kusoo gabagabanaynaa tan iyo warkankiisa kale intaan kulmi doono waxaan inkaga tegaynaa nabadgelyo